bulshada ka nool deegaanka eelgardi ee degmada xarafe ee gobolka mudug oo uu soo horkaho gudoomiyaha deegaanka iyo weliba yokusheegada hayna biyaro ku jarta deegaanka eelgardi iyo oo eelka riiga ee deegaanka usahaaye kuwa biyi yaraaday waanusa hansaarana welbiye deegaankana weliba ka nool ah boqolaal qoys oo shacab eh iyo oolna siyaabooyin sharduwan an saamaytay biyilaanta waxaana kumid e dadka deegaanka iyo maamulsho yoway ku hadaleena saameynta biyilaanta ee ku jarta deegaanka iyo-ona baagan dareen madaxweynaha maamulka puntland iyo qeybo sharduwan ee maamulka oo ku aramyaayaan arrimo biyo deegaanka ceelgardi waxa weeye cabasho ayay bulshadu inay gudbiso halkan ka gudbiso ay isugu timid deegaankan ku nool cabashadaasoo horay ay waxaa weeyaan baraha bulshada maanta unbaa ugu hore oo reer ceelgardi ma ay soo istaagin laakiin riboodka yaga waxaan u gudbinnay madaxweynu mar uu deegaanka bacaadweyn aanu kula kulannay ayaannu u gudbinnay madaxweynaha inaa biyaha xaaladdoodii ay aad noogu adag tahay oo ceelkii awal aannu isticmaali jirray oo awalba biyihiisu yaraayan uu hoos aad ugu dhacay madaxweynaha riboodkayaga waa u gudbinnay waana uu naga qaaday kolley wakaaladdan uu kala xidhiidhay kabacdi ribood waxaan ku hellay nala yidhi ceelkii waa diyaar haddiina la yidhi wax dambo isu soo tara waa weynay wakaaladda lafteeda waxa weeyaan annagu waa kala xiriirnay waa u tagnay ilaa maareeyaha waxa weeye welina jawaab ma hayno madaxweynaha puntland iyo wakaaladda biyaha labadaba waxaanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan khaasatan madaxweynaha annagu markii hore madaxweynaha aan codsiga u dhiibanaynayna waxaan ku nihi madaxweyne adiga waaye waxa aanu annagu maanta cid kaa sokayso aanu cabanaynaa ma jirto maantana sidoo kale ayaanu leenahay cid ka sokaysa madaxweyne aanu cabanaynaa ma jirto madaxweyne adigaan ku sugaynaa riboodkii biyaha oo deegaankan adaan kaa sugaynaa jawaab deg dega ayaan kaa sugaynaa adaa madaxweynaheediiya adiga ayay waxa weeyaan baahidooda biyood ku sugaysaa laba arrimood oo aad noogu muhiim ahayo caafimaadkii biyaha ayaanu waxa weye kaala hadalay laakiin hadda annaga biyaha noo daran bulshadii oo dhan baana deegaanka ilaa burtale xogsoron baa isugu soo rogmatay halkan biyana ma jiraan ceelka sida injineerku sheegay shan labaatan daqiiqo labaatan daqiiqo awal socon jiray hadda wuxuu marayaa toddoba daqiiqo inaysan waxa weeyaan xamuulku markuu saarado inuu waxa weeye uusan gaarin haanta iyadoon biyuhu gaarin inuu go-obu maraya haantaba biyihiisa iyagoon gaarin marka lama oran karo waa xaaladiisu waa serious meesha u dambaysay maraysaa waa laga aro in bamku gubto mooye wax kaloo haray hadda in la iska daayo buu marayaa haddii kale bamkii inuu gubtabaaba halis uu yahay maxaa yeele biyo keeni maayo ceel markii haantii biyaha la saaro intaan haantaas meeshaa saaran biyuhu gaarin ayuu go'ayaa marka waa dhibaato aad u weyn weeye waxaan doonaynaa mudana madaxweyne oo si xushmad leh kaaga codsanaynaa in jawaab deg dega aad naga waxaa weeye soo siiso dhanka biyaha oo naloo dadaalo oo waxaa weeyaan cid walba nalaga hormariyo waa nin ka tirsan wakaaladda biyaha ceelkan ceelgardi ku yaalla shacab tiro badan baa xilligan dul dhooban oo biyola'aanu ku haysaa magaaladana xataa waa oomaysa haddii shacabku yimaado anugu waxaan imid isagoo sidaan ka sii daran oo toban daqiiqa iyo wax socda hal bir baan ku daray soddon iyo kow iyo bamka baa ku jira wuxuuna soconayaa labaatan daqiiqo haddii uu maaxdo uu habeenkii aan la cabbin ama maalintii wax badan la maaxiyana shan iyo labaatan daqiiqo buu soconayaa hoosna halkaa waa uga degi weynay oo waa uga degi weynayo waa dhoobo oo bamam horay gubtay ummaddii iyo dadkii deegaanka iyo xertii ceelgardii deganiyadoo ku noolayd intaba waa ku ooman yihiin wakaaladda biyaha puntland iyo maamulka puntland iyo madaxweynahaba waxaan ka codsanaynaa in deegaankan ceel loo qodo ceel baa cabbaar u jira ceelkaas maba qalamaysanaba bam baa ku jira waaskooyin male waxba male xaggaa buryaq buu ka xigaa waa fog yahay hadda roobkaanna ma gaaro waxaan codsanaynaa in si deg dega loo soo gaaro codsigoodii horena loo fuliyo deegaanka eelgardi ee degmada xarafe ee gobolka mudug yaa si-eeda weliban ku jartay biilaanya saamaytay dadka iyo duunyadaba